بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد وورينتي waxaan u tacsiin anoo ku hadlayo codka wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya shacabkii kooxda burcadiineedka ah ee khasaaraha u geysteen ku geeriyootay kuwa ku dhaawacmay oo u tacsiinaa waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nigu naxariisto kuwii dhaawacmayna waxaan leeyahay jannatul firdowso ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nigu bishaareeyo gacanka xaqdarno daalimada oo mufsidada arlada ilaahay fasaahadinaayo ayaa khasaaradaasi geystay waxaa ku dhimatay toban ruux oo shacaba ku dhaawacantay dad shan ruuxna way ku dhaawacmeen shacabka soomaaliyada waan ka xunnahay waan ka tiiraansannahay waan dhibsanaynaa shacabkeenna maalin walba inay khasaaro u geystaan qoladaas burcadiineedka shabaabka loo yaqaano maanta waa ujeediin meeshaas qof masuula ma joogin qof dowladda ka tirsan ma joogin waxaa jooga shacabka soomaaliyeed oo bisniskoodii watay ganacsigoodii watay baabuurtooda raaxada watay ayay nimanka ayagaa beegsadeen insha allahu tacaala ciidanka amniga dowladda federaalka soomaaliya waxaa u ogtihiin inay gacan bira caasimadda ku qabteen amnigeeda waxaan ii sheegaa mar khasaaro wuu dhici karaa oo cadowga uu meeluu fursad ka heli karaa laakiin waxaan u sheegaa shacabka soomaaliyeed in amnigoodii dowladda ee ciidanka amniga dowladda ay sugeen waa inay sii sugi doonaan hadduu ilaah raalli ka noqdo intaasna waa tabardarrada shabaab maanta ay tabartooda intay gaarsiisan tahay waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed maanta waa ujeediin waxay khasaaraha u geysanayaan waa shacab ha loo arko inay ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama taliyo ciidan ama taliyo inuu maanta ama gudoomiye degme ee shabaab ay beegsanayn ee beegsanayaan shacabka soomaaliyeed oo ku nool caasimadda soomaaliya iyo gobolladaba ay beegsanayaan marka shacabka soomaliyeed waxaan leeyahay ciidanka ha loo hiiliyo ha laga hiiliyo cadowgaas kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaan ha laga hiiliyo waxaan leeyahay anoo marlabaad ku hadlaayo codka wasaaradda amniga waan ka dhibsanaynaa shacabka soomaaliya in khasaaro loo geysto in dhiiggooda biqayri sharci loo bannaysto waan isku dhigaynaa xabadda ku socota qaraxa ku socdana ciidanka amnigu waa isku dhigayaan waana la arki doonaa waana la arkay waxaa hadda guraayay dhaawaca iyo meedka guraayay waxay ahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ahaayeen oo tuutahooda watay qorigooda watay waa ujeedeen kuwana khasaaray gaadsiinayaan oo maanta dhiiggooda ay bannaysanayaan kuwana way badbaadinayaan shacabkii ha loo arko cadow inay yihiin nimanka ayagaa ha loo arko inay yihiin kuwo ku soo duula dalkeenna ha loo arko hana hana la iska celiyo ciidan iyo shacab aan iska celinno saraakiisha laamaha amniga siay igu wargeliyeen waa toban ruux oo dhaawac ah iyo ilaa ugu yaraan shan ruux oo shacab ah oo dhimasho ah waa la ogyahay taargetka wuxuu ahaa shacabka soomaaliyed inay nimanka baabiyaan waa in saas loo ogaado ma joogin meesha hadda waddadan ma joogin ra'iisul wasaare madaxweyne ma joogin ma joogin qof masuula dowladda title ka hayo shacabka Soomaaliyeed meesha maraya shacabka Soomaaliyeed business ka haystay ku haystay targetkooda wuxuu ahaa shacabka Soomaaliyeed nimanka iyaga ah mar walbana waxay targetsanaan oo mar walba ay weeraraan meelaha shacabku u joogo adiga goobjooga ahayd toban ruux oo dhaawac ka badan meeshaan lagama qaadin